إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah soddon askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali ayaa ku dhintay weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiinta nusratu lislaam walmuslimiin ka fuliyeen waddankaasi odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka tacsiiyey dilkii uu maraykanka gobolkaas ugu geystay suldaankii beesha jarirweyne dowladda federaalka ayaa sheegtay inay bandow habeenkii ah kusoo rogi doonto magaalada muqdisho xilli coronavirus ay dowladdu sheegtay inuu soo gaaray waddanka ardayda wax ka barata madarse islaamiya oo ku taalla degmada bu'aale ayaa galay fasax iyagoona sameeyey bandhig ku aadan waxa ay ka bartaan madrasadaas madax ka tirsan maamul goboleedyada waddanka ayaa iskarantiilay sababo ku aadan iyagoo isaga shakisan cudurka coronavirus warkeenna waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan soddon askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali ayaa ku dhintay weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiinta nusratuul islaam walmuslimiin ka fuliyeen waddankaas warbixin ku aadan warkan abuubakar ibraahim geedi ayaa soo gudbinaya ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday weerar xasmin ah oo aada u ballaaran kaas oo lagu qaaday saldhig milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda maali weerarka wuxuu si gaara kaga dhacay xarun milatari oo ku taala deegaanka bamba ee hoos tagta magaalada gaaw ee maali waxaana ka dhashay khasaare xooggan oo kala duwan aroornimadii hore shan iyo tobankii bishan shacbaan ayaa ciidamo tiro badan oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin waxay weerar jihooyin kala duwan ah ku qaadeen saldhigga bamba halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda maali weerarka waxaa lagu bilaabay duqayn culus oo loo adeegsaday qoriga hoobiyaha waxaana in muddo ah oo ay socotay duqaynta kadib xerada ku taqadumay ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa dagaal in muddaha socday kadib waxay ciidamada mujaahidiinta la wareegeen saldhigga iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen inta badan ciidamadii halkaa joogay halka ay qaarkoodna baktiyeen khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada xukuumadda maali wuxuu bayaanku ku sheegay dhimashada soddon askari halka ay jiraan ciidamo kale oo dhaawacmay xeradana ka cararay iyagoo aada u liita nusratul islaam walmuslimiin waxay duulaankaas ku soo furatay sanad hub ah oo kala duwan kuwaasoo ay xerada baamba kaga carareen askarta xukuumadda maali waxaana hubka gacantooda ku dhacay ku jira hoobiyaal arbijiyo beekaamyo iyo qoryaal tiro badan sida bayaanka zallaaqa ka soo baxay lagu sheegay waxay qaswadan ku soo aaday iyadoo dowladaha reer galbeedku aada ugu dhex faafay cudurka koronafirus kaas oo kumanaan dad ah ay maalin weliba u dhimanayaan cudurkaas ayaa isdhexyaac ku keenay isbahaysiga faransiisku hogaaminayo ee duulaanka ku jooga maali waxaana dowladda sbain ay sheegtay inay ciidamadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan kala bixi doonto waddamada saxara iyo saaxilka afrika nusratul islaam walmuslimiin waxay isweydiisay suurtagalnimada in faransiisku isaguna soo afjari doono duulaanka gardarrada ah ee ku jooga waddamada muslimiinta ay maali ku jirto xilli weliba coronafirus uu ka dhex dilaacay markab dagaal oo ay saarnaayeen boqolaal askari oo faransiis ah jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa ka dagaalanta waddamada saxara iyo saaxilka afrika waxaana si firfircoon ay uga howlgashaa waddamada maali iyo burkina faso halkaasoo ay ka geysato weeraro xasuuq ah oo ka dhana hisbahaysiga faransiisku hogaaminayo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka tacsiiyey dilkii uu maraykanka gobolkaas ugu geystay suldaankii beesha jararweyne salaadiinta iyo waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid suldaanka geeridii ku timid suldaanka beesha jareerweyne suldaan cabaas kaasuu dhowaan maraykanka ku dilay meel u dhow magaalada kamsuuma ee gobolka jubbada hoose guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka suldaan cabdiqani afhayeenkooda iyo sidoo kale nabadoono ayaa ka tacsiiyey geeridaas iyagoona ummadda ka sabar siiyey inna lilahi wa inna ilahi raajicuun awalan waxaan tacsi u diraynaa oaan uga tacsiyanaynaa geeridii ay maarata ay ku xadgudbeen cadowga muslimiintu suldaan cabaas qoyskiisii qaraabadiisii qabiilkiisii iyo guud ahaan muslimiinta ayaan uga tacsiyanaynaa iyo nuqabada soomaaliyeed runtii oo ka tirsanaa suldaanku waxaan leenahay kullu nafsun daa'iqat almawt naf kasta way dhadhaminaysaa geerida oo way dhimani الله سبحانه وتعالى آيات قال كل هاي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إنا لله وإنا إليه راجعون عدو كحق درن باد دلي سلطان عباس guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si gaar ah haddana walaayada jubbooyinka uma waxaan u tacsiyeynaynaa qabiilkii uu ka baxay iyo xaasaskiisii iyo carruurtiisii iyo eheladiisii waa u tacsiyeynaynaa dhammaanteen samir iyo iimaan allaha naga siiyo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariiso suldaan cabaas maxamed xaaji guduud waa suldaankii beesha jareer weyne waxleena ilaahay subxana wa tacala qabrigiisa u waasiciyo jareer fardoosina allah ugu bashaaraya insha allah waxaan u tacsiyeynaa dhammaan beeshii uu ka tegey ee jareer weyne iyo nuuqabada waxaan kaloo u tacsiyeynaa insha allahu raxmaan aabbihii ahaa ii sheegeen maxamed xaaji gaduud waxaan kaloo u tacsiyeynaa dhammaan xasaskii iyo zawjooyinkii carruurtii uu ka tegey suldaanka iyo dadkii si qaasa hoosaan asiga ehelkiis ahaa intaas ayaan u tacsiyeynaa waxaan jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana qabrigiisa u waasiciyo annagana ilaahay subxana wa taala gadaashiisa nama fidnayo gacan ka xag darnaa jiray sultaan cabaas nin qaar badan aad iyo aad ayaan ugu tuhmayna insha allah dhowaana ay ahayd markii duqaymo cadow tooye uu maraykanku ka geystay meel u dhow magaalada kamsuum ee gobolka jubbada hoose uu ku dilay suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabaas dowladda maraykanka ayaa sii kordhisay duqaymada cadowtooye oo ay ka geysanayso koonfurta soomaaliya kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanayso dadka rayidka ah iyo waxgalkooda dowladda federaalka ayaa sheegtay inay bandow habeenkii ah kusoo rogi doonto magaalada muqdisho xilli coronavirus ay dowladdu sheegtay inuu soo gaaray waddanka cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa inoo faahfaahinaya kadib markii dowladda federaalka ay ku guuldaraysatay in bandow joogta ay kusoo rogta magaalada muqdisho dadkuna ay si cad u sheegeen inay maalintii nolol maalmeedka raadsadaan ayay arrintii iminka dhinaca kale u bedeshay waxayna sheegtay in habeenkii aan wax dhaqdhaqaaqa la samayn karin islamarkaasina magaalada uu bandow saaran yahay dowladda federaalka waxay ku marmarsiyoonaysaa in cudurka korona ay ka hortegayso waxaase isweydiintu tahay cudurkuma mid habeenkii oo keliya faafaba xaqiiqadu waxay tahay in dowladda federaalka uu ka cabsi qabto in xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii labajabaarto weeraradeeda dhanka magaalada muqdisho maadaama ay fooda inugu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan oo looga bartay xarakadu inay sii xoojiso weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa taliyaha biliiska dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqay in habeen dambe laga bilaabo magaaladu ay bandow tahay kow in laga bilaabo arbacada soo socota abril shan iyo tobankeeda laba kun iyo labaatanka in magaalada muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya siddeedda fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyey xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimaynayaa labo bandowgu wuxuu saamaynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaannada cunnada qallalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo cisbitaallada
meelaha ay ku badan tahay dowladda federaalka iska daa habeenkii maalintii ayay qaarkood ka dhignaayeen kuwo bandow saaran yahay laakiin iminka waxay u muuqataa in goobo kale oo hor leh bulshada ku nool la doonayo in cariiri la geliyo waxaase xusud mudan in magaalada muqdisho ay aad u ballaaran tahay islamarkaasina aanay suuragal ahayn in xaafad waliba oo ka mid ah maba iskiis walba oo ka mid ah ciidamo la dhigo tobankii sane ee lasoo dhaafay shisheeyaha iyo dowladda federaalka hadba waxay qaadayeen tillaabooyin lid ku ah ganacsiga isu socodka nabadgelyada iyo waxbarashada bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iminka dadka waxaa laga xiray waxbarashadii diiniga ahayd iyo tii maadiga ahayd waxaana weerar lagu qaaday masaajidda iyadoo loo sheegayo in dadku aanay salaada si wadajira u duka karin waxaa lagu marmarsiyooday cudurka corona ee caalamka ka dilaacay hase ahaatee waxaa la leeyahay arrinku waa oohinta orgeyga ka weyn ardayda wax ka barata madarse islaamiya oo ku taalla degmada bu'aale ayaa galay fasax iyagoona sameeyey bandhig ku aadan waxay ka bartaan madrasadaas maxamed ciise ayaa warbixin warkan la xidhiirta soo gudbinaya munaasabad loo sameeyey ardayda wax ka barata madrasada abuubakar sadiiq ee ku taala degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa ardayda loo sheegay inay galeen fasaxii sannadlaha ahaa madarasadan ardayda dhigata ayaa sanad weliba marka soo dhowaato bisha ramadaan gala fasax in muddo ah qaata oo dib loogu soo noqonayo ramadaanka kadib waxaa wax ku barta madarasadan ganacsatada wadayaasha mootooyinka iyo xoogsatada goobta munaasabadda ka dhacaysay ayay bandhig ka sameeyeen waxaan soo wadnay tafsiirka qur-aanka kariimka iyo kitaabka la yidhaahdo rawdatul anwaar kitaabka rawdatul anwaar wuxuu marayaa meel dhexu marayaa tafsiirkana waxaa laga soo bilaabay bartamaha haddana wuxuu marayaa suuratan tanziilu noo maraya qayb ka mid ayaan akhrinayaa hadda insha allah wasaafaat malaa'igtii safanaysa ayaan ku dhaartay safan safnaasho fazaajiraat kuwii canaananaya ayaan ku dhaartay sajran canaanasho oo kaxaynaya taaliyaati kuwii dikrin ayaan ku dhaartay dikran dikri ina ilaahakum ilaahayn lawaaxidun mid kali ah weye bismi illaahi araxmaani araxiim magaca alla ayaan ku bilaabaya naxariis guud iyo mid gaar naxariista nuun allahu aclam bimuraadih walqalam eebe qalamka ayuu ku dhaartay iyo wamaakii ayuu ku dhaartay yasduruuna ay qorayaan malaa'igtu maa anta maad ahaanin nabi maxamedow binicmati rabbika rabbigaada nimcadiisa kumaad ahaanin bimajnuuna mid waalan wainaka adiga nabi maxamedow wa ina adiga nabi maxamedow laka waxaa kuu sugnaaday laajran ajr ayaa kuu sugnaaday ajarkaas oo hayra mamnuuni aan go-inin wainaka adiga nabi maxamedow lacalaa khuluqin akhlaaq dusheeda unbaad ahaatay akhlaaqdaasoo cadiim weyn كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل ما هو الإيمان؟
الإيمان هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة qaar ka mid ah ardayda madrasada abuubakar ee fasaxa galayay ayaa waxay warbaahinta islaamiga ugu sheekeeyeen waxay ku barteen madrasada waxaan qaadanaa cashiro ka kooban ilaa iyo dhowr kitaab haddii aan kala dhigdhigo oon kala babayaamiyo waxaa ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ah oo asagoo akhris ah iyo asagoo tafsiir ah labaduba aan qaadano waxaa kaleoo ka mid ah kitaabka la dhahayo hidaayatu mustafiid fii axkaami tajwiid waxaa kaloo jira kitaabo ka badan oo aan soo dhammaynay oo aan kulligood wada naqaanoon meel soo dhiganay sida kitaabka hadda cumdatu axkaam iyo kitaabo kale oo aad u fara badan anaa horta khaasatan ani cabdiraxmaan shakhsiyaddeeda markaan ka hadlo horta isma ammaanaya ani ardayaan ahay marka qur-aanka kariimkaana bartaa marka haddee aayadana hadda kulleyba waxaaway qul walla haddaad dhigato iyo haddaad albaqra dhigato waa kalaamka ilaahay unbaad horta ku dhex dabaalanaysaa aad baranaysaa waxaa nin walban mustawi uu taagan yahay aniga hadda mustawi hoosaan taaganahay insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa meel sare inaan sii gaari doono waxaan leeyahay maktabada oo macnaha khaasatan oo dacwada waxaan leeyahay ilaahay ay axjir axsanaad allah idinka siiyo mid aan la soo koobi karin annagoo shali jaahil iskeenoo iska ordeenoo alyaan burinayna maanta ilaahay subxaana watacaala idin soo adeej ana soo adeejiyey inaad noo timaadaan waxna bartaan marka insha allah baaraka allah fiikum waxsan allah ilayk maamulada islaamiga ayaa juhdi badan ku bixiya sidii ay dadka u bari lahaayeen diinta islaamka oo ay ku jirto wanaagooda adduun iyo kan aakhiro halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dalagga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad raashinka waddanka haddaan ku horrayno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah loorhkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah masagada waxaa koombadeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egno koombadeedii waxay ahayd afar iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa hal milyan iyo afar boqoloo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egno jirhgaankeedii waxaa la iibinayaa sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadiyada haddaan ku horreyno waxaa maanta jiragaankeedii la iibinayay afar iyo labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kilo waa afar iyo labaatan dollar iyo bar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii toddoba iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar iyo bar baasada nooca loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa lix dollar makaroonida nooca yareer kartuunkeedii waa lix dollar iyo bar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها ugu dambayntiina madax ka tirsan maamul goboleedyada waddanka ayaa iskarantiilay sababo ku aadan iyagoo isaga shakisan cudurka coronavirus cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa warkan inoo faahfaahinaya laba ka mid a madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiye baarlamaan ayaa go'aansaday inay iskarantiilaan kadib markay isaga shakiyeen xanuunka coronavirus madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xaqiijiyey in uu iskarantiilay toddobaadkii ugu dambeeyey si uu uga taxadaro caafimaadkiisa madaxweynaha hirshabeelle ayaa qoraal uu dadka kula wadaagay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in iskarantiilada uu sii wadi doono waxa aan doortay in aan iskarantiilo toddobaadkii ugu dambeeyey taxadir iyo inaan tusaale u noqdo dadkayga waan sii wadi doonaa sida dadka badankiiba ay sameeyaan ayuu yidhi madaxweyne waare dadka uu sheegayo ee iskarantiilay waxaa u badan madaxda shisheeye kuwaas oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku daydaan tallaabada uu isku karantiilay madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ka dambeysay kadib markii bartamihii bishii hore ee maaj ay safar wada galeen wasiiru dowlihii cadaaladda ee hirshabeelle khaliif muumin tooxo oo axaddii muqdisho ugu geeriyooday coronavirus madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu dareemayaa calaamado muujinaya fayruska corona sidoo kale cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa isaguna isku karantiilay hoyga uu ka degan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweynaha ayaa agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed ibraahim baafo ku wargeliyey in ilaa iyo inta xaaladda karantiilka uu ka soo baxayo aanu cidna qaabili doonin islamarkaasina ay tahay in dadka laga celiyo oo aan loo soo gelin ilawareedyo muhiima ayaa waxa ay warbaahinta qaarkeed u sheegeen in si gaar ah uu isugu karantiilay qolka hurdada islamarkaasina aanay jirin cid booqa karta sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali saciid fiqi ayaa asiguna isku karantiilay xarunta wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo oo dacalka ku haysa madaxtooyada kadib markii uu isku arkay xumad qandho iyo qufac badan cali saciid fiqi ayaa kowdii bishan waxaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed sagaal iyo labaatankii bishii maaj ayuu soo gaaray magaalada baydhabo iyadoo oo uu ka hor soo maray magaalooyinka adisababa asmara iyo muqdisho wuxuuna ka yimid yurub oo cudurka uu ka dilaacay faraba-ana ku haya dad badanna uu ku laayay dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho waxay ka sheegtay inay hayso kiisas la xiriira cudurka corona dadka cudurka laga hela ayaa waxay u badan yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah iyo shaqaalaha ajaanibta dal kusoo duushay la shaqeeya warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsan tihiin